mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ciidamada ah amisom iyo booliska hirshabeelle ayaa iska hor imaad kooban uu saaka ku dhex maray jalalaqsi gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof ayaa wariyaheena xuseen xasan dhaqane waxa uu uga waramay iska hor imaadka waxa sababay iyo haddii uu jiro khasaare ka dhashay iska hor imaadka
runtii arrintaas horta waxay aheeday arrin oo si fudud ucabay oo ciidamada xaggooda oo mataqaanaa xilowayso ah arrin baan xalaysa maamul ahaan iyo ka guddoomiye ahaan aan ku seexanay saakan aan kusoo toosna ma ahayn runtii waa arrin si fudud uga dhacday saldhigga degmada jallafsi arrintaas waxay aheeday ciidamadan walaalaha nahay jabuuti meeshan mataqaanaa degmada amniga u joogay nabadgelida ayaa saldhigga hoos deganaay saldhigga marka maaldhibatay ka baxeen arrintaas process noo socday heertii saldhigga logusoo ugu soo noqdeen iyo sababta ay u baxeen waxaasaan isku weysanay markaas meel dhigna haddana waxaa dhacday xasraar ciidanka dhexdiisa ka dhacday oo ayaga biyaha meesha usoo dooninayn uma soo doonin kartaan ay yiraheen booliisku shalay haddana arrintaas waan xalinay maanta haddana waxaa dhacday subixii maadaama la baari jiray magaalada oo ilaa laba saac magaalada ateenada hurmuud ay dansaneed magaaladana kabacdi migi la baara kabacdo wadooyinka la baara ay seef ahaan migi seefka lagu ogaato kabacdi jira ateenada ayay qolo jabuuti xilligii damiyeen qoladan kaleo ciidankeena ama booliiskaana kabacdiina tageen lama dami karo ateenadiyaa la shiday kabacdi wadaday miina ka kacday yar miinadaasna waxaa ku dhintay yarkii yar moosada wadada shacab ahaa oo masaakiin oo dadkan hadda qoryaha iyo waxaa jiqaa ka geystaa ku dhintay sababtaas awgeed markii miinada ay kacday mataqaan nimankaan hadda miina baaristaana ateenadii usoo deeyey ayaa kabacdi xasraadii ka kacday ay usoo weerareen taliyaha saldhigga inay waraan isaguna uu galay guri oo markaa ka dagaalamay eedii iyo xambadihii aan ku kacnay ay weerar saareen marka ciidamada jabuuti ay ninka inay ku qabtaan ay rabaan maadaama ay ay rabaan in meenada kacda awgeed sababta ama loo fasaxay ateerada awgeed runtii marka arrintaas saasay u dhacday alxamdulilah markaas aniga waa soo baxay markaasaan xafiiska usoo lebisanayay oon soo socday horaan usoo orday kabacdi waxaan sla hadalnay farneelka halkaan imiday ciidamadii imarka jabuutina halkaasaa laga laabay kuw booliskana xeradoodii aan ku celinay arrinta kaleetana meel aan soo degnay alxamdulilah in xaaladda adnasiyada kusoo noqotay jawi degan saraakiisha jabuuti iyo anaga iyo maamulkeenu waa ka ballanay marka korneelkuna aad iyo nagala shaqeeya arrintaas aadan u mahadnaqaynaa marka waxyaala saas oo xin xin ah xin adiga macnihiisa uu saas yahayaa meesha ka bilowda waata waxaan fiicnayno hadda kulley shabaabkana dhiiri geli karo iyo cadowga dalka dhiiri geli karo dowladnimadeenana dhaawici karo dhibaato ugeysan karo marka waxaan leenahay runtii inay arrintaas sida u oo hadda aan geynay inay halkeedaas ay fadhiso ciddii dabo hadda arrintaas ka samaysana waxaan la xiriiri doonaa hay-adaha iyo laamahay xuseeyaan marka arrintaas caqabad ahaan gudoomiye ahaan joodi aan ku bixinay alxamdulilah hadda caawa meel maanta meel fiican gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa maxaa khasaare ah dhimasho iyo dhaabac labada dhinac maya alxamdulilah maya maya alxamdulillah wax dhaawaca oo haba yaraatee amba dhimashaha ka dhaca ma jiro xabadaha hadda badanna ma dhicin macnaha kuwaan mugay meesha saldhiga arkeen iyagoo saldhiga goobaana kuwaan booliiska xabadi rideen kuwaana xabadi rideen intaas kabacdina anaga iyo rag kale aan kusoo baxno oo maamulka ah halkaasaynu ku joogtitigidna wada halkaa meesha ka bilaabnaba nimankaana markaa xerooyinkay ku laabteen booliiskana saldhiggoodi aan geeni dhimashaha dhacama jiraan ciidankii la rabay in amniga deegaanka ay ka shaqeeyaan haddii ayaga ay isku dhacayaan maxaa laga filan karaa dhinaca amniga inuu noqon karo shaqa waa meel hadday jirto oo ciraabay ka jirto culays ka jirto runtii waa dareemi kartaa mas-uuliyadda xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay dalkana waa la socotaa ilaa iyo sideed sana camal a nimankaa nabaddiidka oo gacnaha ku haayeen runtii marka dadka caqabada badan iyo culays badan ayaa lagala kulmayaa runtii maadaama hadda magaalada hadda anigaan guddoomiyaha ka shacab wanaagsan iyo odayaal wanaagsan oo runtii culmaawdiin wanaagsan dhalinyaro wanaagsan iyo haween fiican oo wanaagsan ay kawada joogaan ay nagala shaqeeyaan dhanka arrimaha bulshada iyo isdhexgalka iyo mataqaanaa nabadaynta degmada jallafkii nawaacigeeda wixii ka ah aad iyo aad aan ugu mahad celinayo marka waxba hadda waxaa leeyahay marka wax hadda mar dhaca oo uga koobnaan mayno caalamka waxba waaweyn ka dhacan laakiin waxaasay u dhacan lama yidhaha see looga dhaqmaa la yidhaha marka waxaan ka fila karnaa inay nabadgeliyo iyo wanaag alcamuum arrintaas ay ku dhammaato gacmahaasi laysku haystan hore layskugu haystay shaqadu iyo halkiisii kasay bilaabato taas orankaa waxaan dhihi karaa waxaa saa ka dhac waa ceel ciraabeed hore intay ku roon tahay intay ku roon tahay haddii ceel la wada shubaayo dadku daalaan saanu qabo wadaantii saanu qabo waa dhacaysaa marka wax lamid aan dhihi karnaa iyadana kulley waa iska dhamaanaysaa haddii ilaa yidhahdo waraysiga bilowgiisa waxaa ku sheegtay in ciidankii jabuuti markii hore ay saldhigga booliska jallaqsi ay fariisin ku lahaayeen mar dambe ay ka guureen haddana aad qalqaalinaysaan sidii ay ugu soo laba lahayn maxay tahay sababta markii hore ka rartay meel ay saldhig ku lahaayeen muddo intaa la eg oo ay joogeen jallaqsi xaalad military waayo waa dareemi kartaa ina saxaafadda ka sheegana ma rabo xaalad military oo macnaha inay meelo kaleeto culays la saaro howlgallo laga fuliyo awgeed u ruursadeen kaas marka haddayna saxaafadda sheega ma rabo hadda waa xaalad military oo ay u diyaar garoobaan haddana ay kusoo laaban rabaan meesha waa markii xaaladda dib ugu soo laabanaan meesha ujeedkii marka udhexay sidaas ay ahayd wax ma isbedelay marka ujeedooyinkii ay u baxeen wax ma iska soo bedeleen may wax hadda iska bedelay ma jiraan haba yaraatee xaaladaasi macnaha waxaan kaleeto oo oo mataqaan shaqada xaggeeda oo dhaqooyinkii waardiyaha ah iyo waxaas iyo culayska ayaguna markaan wax ka qaban jireen iyo meesha kastoo oo bani iyo waxaasay macnaha culays waxyaalahaas oo xin ah oo wax ka meesha ka dhacay marka waxaan leeyahay arrintaas waa arrin si fudud runtii waxa dib u dhici doonana ilaahay baan ka magan gelaynaa haddana sida ugu haboono ugu wanaag badan ka mas-uuliyad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka camisoom ahaan iyo waxaan isku nahdaynta saasay ku dhamaanaysa haddii ilaah yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof oo u warramayey waryaheenna xuseen xasan dhaqane dhegaystayaal waxaa inaga xusuusinaa inaan la xiriirnay ciidamada jabuuti ee ku sugan deegaankaasi ilaa haatanna aysan noo suuro gelin inaan ku helno qadka telefoonka